wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya cadil al jubayri ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka fiirsanayso tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ay ka qaadanayso dowladda kanada xilli xiisada u dhexaysa labada dal cirka isku sii shareertay cadil al jubayri oo shir jara-id qabtay ayaa si adag u sheegay boqortooyada sacuudi arabiya in ay diiday dhexdhexaadinta la waday islamarkaasina arrintaasi xalinteeda ay ku xidhan tahay in dowladda kanada ay saxdo gafkeeda wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda riyaad ayaa intaasi ku daray faragelinta dowladda kanada ay ku samaysay arrimaha gudaha ee dalka sacuudi arabiya in ay tahay mid aan la aqbali karin dhinaca kale dowladda masar ayaa taageertay qaraarka dowladda sacuudi arabiya ay ku diiday in kanada ay farigeliso arrimaheeda gudaha warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu sheegay in dowladda masar ay diidan tahay faragelinta lagu sameeyey arrimaha gudaha ee dalka sacuudi arabiya waana mid taabanaysa madax bannaanida dal uu leeyahay ayaa lagu yidhi bayaankaasi arrimahan ayaa imaanaya xili ururka jaamacadda carabta iyo qaar ka mid ah dowladaha carabta ay garab istaageen go-aanka dowladda sacuudi arabiya ay ku diiday in arrimaheeda gudaha la farageliyo haddaba cabdi yaasiin yool oo ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabada dowladaha carabta ay ka qaateen xiisadda u dhexaysa sacuudi arabiya iyo kanada khilaafkan ee ka dhex qarxay sacuudi arabiya iyo kanada waxaa jira dowlado badan oo caraba oo ay ugu horeyso dalkani masar ayaa waxay la safteen boqortooyada sacuudi arabiya tusaale ahaan jaamacadda carabta oo ay ku midaysan yihiin ururkeeda ku midaysan yihin labaiyo labaatan dowladood waxay go-aana ay soo saareen ay ku taageereen oo isgarab taageen dowladda boqortooyada sacuudi arabiya dowladaha carabta ee ku midaysan jaamacadda carabta ayaa waxay u badan yihiin dowladooyin dowlado boqortooyooyina waxaa jira iyaguna dowladada kale oo caraba oo nidaamka rigitalisa ka jiro oo dadka la caburiyo oo iyaguna maxaan ku dhahday sidan oo kale isu kusu garab taagay maxaan ku dhahday dowladda boqortooyada sacuudi arabiya oo aan rabin in laga hadlo arrimahooda gudaha iyo maxaan ku dhahay xuquuqul insaanka dalalkaas marka iyagoo ka hortegaya in laga hadlo maxaan ku dhahday yacni tacadiga ama xuquuqul insaanka ayaa waxay hil iyo hoobal isla garab taageen dowladda boqortooyada sacuudi arabiya marka waxay ugu eeg tahay in loo kala saftay reer galbeed iyo carab loo kala saftay carabtiina ay la safteen dowladda boqortooyada sacuudi arabiya reer galbeedkiina ay la safteen dowladda canada way yaryihiin dowlado dhexdhexaad ka qaatay arrintan khilaafkan soo kala dhex galay sacuudi arabiya iyo dowladda canada marka loo yimaado dowladaha ku jira jaamacadda carab dowladda sacuudi arabiya ayaa maalintii shalay sheegtay gebi ahaanba inay joojinayso bukaanada howlaha caafimaadka u aadi jiray dalkaasi canada waxayna sidoo kale sheegtay in lasoo daadguraynayo bukaanada dalkeeda ee jooga dalkaasi arrimahan ayaa yimid ka gadaal markii xukuumadda riyaad ay joojisay dhammaan duulimaadyada diyaaradaheeda ku aadi jiray magaalooyinka waaweyn ee dalka kanada sacuudi arabiya ayaa sidoo kale gebi ahaanba xayiraad ku soo rogtay xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga ee ka dhexeeyey labada dal iyadoo ceyrisay danjiraha dowladda kanada u fadhiyey magaalada riyaad boqortooyada sacuudi arabiya ayaa tallaabooyinkaasi qaaday ka gadaal markii safaaradda dowladda kanada ee dalkaasi ay ku baaqday in la sii daayo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee ku xihan waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qahira